wasiirada dowlad goboleedka jubbaland maamulka degmada baardheere taliyayaasha sasare ee ciidamada salaadiinta gabdhaha sharafta leh dhallinyarada ciidamada ammaanka saxaafadda dabaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan iyo marti sharafta kaleba asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu mudan alli bari weyn aad iyo aad ba umahadsantihiin soo dhowayntii diiraneed iyo wakhtiga qaaliga ah oo subixii saaka ilaa maanta aad u taagnaydeen annaga waxaa idinkugu nimid booqasho gaaban booqashadii aan baar dheere ku imaan lahaynna waa dhiman tahay waana imaanaynaa iyadoo aan saacad iyo maalin iyo bil midna laisu qabanayn baardheere sanadkii laba kun shan iyo tobankii bishii toddobaad ayuu ilaahayna makaniyey ka hora xaaladday ku sugnayd waad ogtihiin maalintii aan nimidne siday ahayd iyo sida ay maanta tahay farqi weyn baa u dhexeey waxaan ugu mahad celinayaa bulshada reer baardheero oo bah iyo boqorba leh oo u guntatay in si nabadgelye ay ku noolaadaan oo wadatashi leh gacanna siiyaan maamulka iyo ciidamada ammaanka hadday noqon lahaayeen kuwa wiilishiyadii ah iyo kuwana kaalmeeyo amsom annaga safarka gaaban idinkugu nimid waxay ahayd inaan xafladdan ka soo qayb galno mashaariicdii horumarinta ahayd ee degmadan laga fuliyey inaan xerigga ka soo jarno ugu mahad celinno bulshada reer baardheere iyo maamulkeeda isku duubnaa oo arrintaa u dhabar adeega oo hergeliyey mashaariicda baardheere laga fuliyey mashaariic magaca dowlad goboleedka jubbaland ku fulay oo lagu soo saxiixay bay ahayd haddaad wasiirada ila socoto fiirsaan wasiirka dhallinyarada isboortiga garoonka la dhisay iyo waxa la wixii dhallinyaro ahaa feermada iyo ogolaashaha baardheer in laga hergeliye ah sabab buu u yahay isagoo jubbaland wakiil ugu ah haddaad fiirisid wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan maamullada iyo xarumaha la dhisay dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland arrin ay soo marsi weeye deeqbixiyayaashu nidaam bay ku shaqeeyaan marka kow waxay soomaaliya ka soo galaan dowladda dhexe ee soomaaliya kadibna dowlad goboleedkay soo maraan dowlad goboleedka ayaa deegaanka kala doorato u soo gudbiso hadda meesha mudnaanta leh deegaankana mas-uuliyiinta loo doortay oo maamusho ayaa ay ku xidhan tahay inay ka hergeliyaan iyo inay ku khasaaraan oo ku faylgaroobaan waxaad ogtiin dhammaan xarumahaas dad baa deganaa hadday mas-uuliyiinta degmada dadkaas ku qancinin inay ka guuraan si bulshada loogu adeego mashruuca ma hergeleen haddii dadkii tartamay cadaalad loo samaynin ma hergeleen hadday ammaanka sugin ma hergeleen marka ilaa halkaas iyay dabadiis haysataa annaga waxaan ugu mahad celinaynaa mashaariicdaas oo nagu gacansiiyey midowda yurub iyo hay-adda s s f la yidhaahdo oo somaali stabilistive fun la yidhaahdo baan ugu mahad celinaynaa reer jubbaland haddaanna annaga laa shukra calaa waajib weeye waa wix iyaga oo qabsannay ama heer dowlad goboleed aan ahaano ama heer gobolaan ahaano ama heer degmaan ahaano waa wixii on ka faa'iidaysanay laakiin deeqbixiyaasha noogu deeqay waa midowda yurub iyo s s f cid kasta oo arrintaasu nagala qayb gashayna waa ugu mahad celinaynaa mashaariicda quruxda badan dal leh waxaa lagu milkiyaa oo lagu sheegtaa in la dhiso oo hoolkaan maanta quruxda badan oo fadhinno iyo xarumahan iyo kuwa sii dhismi doona haddaan la samaynin haddii dalkaa xawayaanka ku nool waxba kagama gedisin haddaad bini aadam tahay waa inaad adigu dalkaaga hagaagsataa qof xil la siiyey dadku waxba uma taro qof maalin meel loo dhiibayn waxba kuma tari kara adiga waxa wax ku tari kara inaad hesho nabad iyo horumar carruurtaada ay wax ku bartaan adiguna aad sharaf ugu noolaato nabadaad ku seexato oo ku fikirto oo ku ganacsato oo beertaada ku falato oo sharaftaada iyo diintaada ku ilaashato oo diintaada ku xoojisato carruurtaadana ay waxbarasho iyo caafimaad helaan qof walba intaas anfacayso laakiin qof shaqo la siiyey dad waxba uma taro waxaa wax u taro jawiga sida loo maamulo mas-uuliyiinta qaar dheere waad la socotaan gobolka annaga inaan qaybta hoose ilaa garbaari muddo saddex bilooda ka howlgalnay baar dheerena maan imaan iyo buurlugo sababtan safarsiga u gaabinin waxay ahayd doorashadii ka socotay kismaayo oo xilligii kala guurka ahayd baan dib ugu dhigannay waxaa kaloo dib ugu dhigannay mas-uuliyiinta baardheere joogta iyo kuwa deegaanadaas oo mudnaan gooni ah halganka halkan lagu qabta ku leh oo ayaga inaan abaalmarinno mooyaane inaan casilno uus damiirkayaga ogolayn maamulada aan samaynaynana shuruudaan ku samaynaynay lix shardi baa qof kastoo maamulkaa loo dhiibay aan ku samaynaynay annaga waxaanu aaminsanayn mas-uuliyiintii baardheere joogtay shuruudaha niman buuxiyey inay ahaayeen kuwii aan shuruudaha buuxinin baan kala bedelaynay laakiin waxaa inoo soo socdo maamulkii salka ballaarnaa oo adinku dooran lahaydeen oo odayaashiyada iyo gabdhaha iyaga ay xulan lahaayeen oo counsilka ahaa ama golihii deegaanka baa inoo soo socdo markaana codkiinna inay heli doonaan baan rajaynaya ood ku xusi doontaan inaad dib u soo celisaan maamulkaas aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa safarka iyaga waa gaabnaa annaga waxaan idinla soo gaarnay abaar baa dhacday xanuun baa dhacay ilaahay waad rabdoonteen ilaahay baan wada barinay bini aadan oo dhan haddii isu tago waxba baahi bini aadan kama qaban karo tabarta waad og tihiin annaga markaan saaka soo baxnay daawaan soo helnay daawadayna waxaan ku wareejinnay maamulka gobolka iyo degmada ciidamadii ammaankana waa soo salaamnay adinkuna hadda idinku soo qatinni laakiin waa idiin imaanaynaayo wakti aan dheereen baan tala iyo wax dheef idinla imaan doonna haddii ilaah yidhaah waxaa naga dambaynayo wasiir dowlaha wasaaradda amniga oo aad sii kala werbogan doontaan qofka bini aadamka laba jeer lama khalqin mar baa la khalqay ilaahay markuu ku khalqayay naftaada kaalama tashan markuu kaa qaadayana kaalama tashanayo waxaa marka kugu wanaagsan intaa fikirtid mar haddii marka ilaahay kugu khalqayan uusan kaala tashan markuu kaa qaadayan uusan kaala tashanaynin sidaad ku noolaan karto oo raganimada inaad ku noolaato kun sane oo sida dawac u noolaato waxaa ka fiican baa layidhi maalin sida libaaxi aad u noolaato nimankaan dhallinyarada oo duurka jooga waddada ay haayaan nama anfacayso horumar ku gaari mayno diin islaam ku xoojin mayno adduunyada kuma raacayno